assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya meel walba oo joogtaan waxaa idin la hadlaya furtuun weli kusoo dhawaada guubaabo podcast oon hadafkeenu iyo inan kaga hadalno waxyaabaha hore u marin kara soomaalideena hadday noqoto qoys hadday noqoto caruur hadday noqoto wadan ahaan hadafka saa idiin sheegaba ma ahan inaan fadhi kudir ka hadalno waxaan rabaa inaan soo jeediyo waxyaabo hore noo marin kara dhibaatooyinka haddana haysatana naga hor istaagi karta guubaabo waa mid idin guubaabinaya inaad hore u socotaan saan hore idinkugu sheegana waxaan bilaabay guubaabo maanta ay tahay bisha labay toban sanadka labay tobanaad eighteenkeedii two thousand twenty twenty two waxaan jeclaan lahaa inaan wiinkii mar aan programkan idiin see daayo ood kala xiriiri doontaan podcastiga guubaabo haddii aad wax su-aala qabtiin saa idiin soo sheegay waxaad iiga soo diri kartaa email info at fartuunwali com haddaba maanta barnaamijkan waxaan kusoo qaadanaynaa arrimo culus oo ka dhex taagan haweenka soomaalida saaad ogtihiinba waxaan la shaqeeyaa haweenka soomaalida iyo caruurtooda laakiin aniguna waxaan rabaa inaan soo jeediyo arrin cajiiba oo iga yaabisay oo ah waxyaabaha hadda haweenkayagu ay ku dhaqmaan barnaamijka maanta waxaan rabaa inaan kusoo qaado arrinta ah waxaan leenahay markii dagaal dhaco gabadha iyo odowgu dagaal ka dhaco si kasta ood u xanaaqsan tahay ama si kasta oo dhibaato kusoo gaartay hadday gabadhi kuu timaado ay ku tiraado dhibaatadana ay haysata oo walaalay ama odaygiibaa wax iga san yihiin ama ilmihiibaa waxaan igaa ama dhaqaalo daraa haysa ama cariiri baan meel kaga jiraa hooyooyinkan had saada ogtihiinba arrimahaas waxay u qaadan jireen seriously waxay sameyn jireen gabadha sirta way u qarin jireen waxay u ahaayeen asturaad oo garbasaar bay u ahaayeen warka kama ayna sheekeyn jireen saaad hadda u ogtihiin caafimaadka dhimirka ama ay dhahaan depressionka ama anxietyga ama cuduradan isla hadalka aada iyo aada buu noogu batay waxyaaba badan baa ka hoos gareeya laakiin waxaan la hadlayay haween intaasoo sano ay shaqeynaya malaha waxaan la hadlayay tobaneeyo tobaneeyo kumanaad ku dhowaad oon weydiiyey haddii aan dib ugu noqono labaatankii sano ama soddonkii sano oo lasoo dhaafay waxyaabaha aada misgaraysay soomaalidii maxaa soomaali haweenkii soomaaliyeed oo hore like hooyooyinkeen oo kale maxay maxaa ka mid ah midda ugu horeysa oy haweenku sheegaan waxay tahay ah in haweenka soomaalida markay isla hadlaan ama war isku sheegaan sirta waa la isku qarin jiray the other thing weli waan isi saacidnaa oo weli waan haddaan haweena waan isku soo baxnaa laakiin waxaa also ay haweenku sheegaan in ay ka baqayaan inay gabar gabar kale ay ku tiraado dhaqaalo daraa haysa sababtay tahay waxaa waa la liidaya oo hoosa loo fiirinaya arrinta kale oo jirtaa iyadana waxay tahay markay gabari soo cabato hooyooyinkan waqtigiisaan ka hadlaya waqtigun wuu isbedelay laakiin waxyaaba waxaa jira aan dhaqanka aan ka tegin oo la iska dhexlo haddii probleem ka dhex taaganya gabadhii odageeda oy usoo sheegato gabdha haween kale ay tiraado odageybaa waxaan aan aan igu sameeyey ama iyadii ooynaysa ay timaado haweenooydii hore haweenkii hore sida hooyooyinkeen oo kale allaa naxariistee inta dhimatay waxay sameyn jireen gabadhaasay dejin jireen balkaala soo fariiso shaaha loo shubo wejiga ka dhaq maxay tolay qabooji and then warkii waxaa laga dhegeysan jiray gabadhii markii ay degto ee xanaaqu ka bao markii xanaaqu ka bao warkii laga dhegeysanayana haweenkaas uma ayna dhegeysanaynin gabadhan guriga sidee looga dumiyaa kama ayna dhegeysanaynin si ay ay gabadhan ninkii ugu sii diraan oo yiraahdaan heedha sidan yeelo sidan yeelo sidan yeel waxay hadafkooda inay ka dhageystaan inay dhahaan seen u badbaadinaa reerkan gabadhan xuquuqdeedii loogu qabtaa reerkani caruurtaana la seef gareeya haddaba maxaa hadda aada iyo aada isku bedelay haweenku markay dhib haysto ama gabdhihii haween dhib haysto no ma isku sheegan karaan arrintii waan kala baqaynaa midii arrinteeda sheegato oo guruubay dhahaysa asxaab waaye ama waa friendsayin u sheegatana snapchatka markiiba warka lasoo geliyaa sheekadii waxaa laga dhigaa social justice sheekadii waxaa laga dhigaa gabadhan in la abuse gareeyey ibadoo laga yaabay xitaa gabadhaas inay dhibaato loo geystay wax sira oo qarsoon male haddana ta kale oo iga sii yaabisay waxay tahay gabadhii markay kuu timaado iyadoo dhibaataysan oo ka dacwooneysa reerkii odagii ma ahan inaad adiguna gaasiliin kusii shubtid oo tirahda naa waa bahal abuser oo kan weeyo kan weeyo kan weeyo inaantaa tirahda adigu aada hore u simursad adiga aada durbaan u shidid islaamnimadu waxay ku jirtaa in aad aada qaboojisid naxariistu waxay ku jirtaa inaad qaboojisid oo tirahdid bal kaale isqabooji waxaa arinta okay noqonaysaa faamiligii iyo tolkii iyo ma anaga haweeney ahaan intaan isku nimaano aan gabadhii dejino dan aan u cedirsano wadaadkii reerka oo niraano wareeda arintaana imaatee oo sidii islaamnimada ku jirtay iyo sidii ehelnimada ku jirtay iyo sidii soomaalinimada ku jirtay loo xaliyo oo oo reerka lagu qaboojiyo haddaba maxay tahay waxyaabaha keenay in haweenka soomaaliyeed hadda jira ama africa ha joogaan ama xaggan ha joogaan inay noqoto mid walba ay gaasiliin la taagan tahay iyo baansiin oo gabar hadday u timaado number one dhaqaala daro haysato hoos loo fiirinayo oo laleeyahay war midaan waa baaco waxba ma haysato kan maxaa kaloo keenay in sirtiiba la qarin laayo oo wax la qarinayaba ayna jirin oo la sheegayo waxyaaba la qariya iyo waxaa jira waxyaaba aan la qarinin laakiin haddaa anigu ku imaado oon ku iraahdo dhibaata ay haysata ama odagii baan isku taagana ama ilmihii baa iga xanuunsan ama cunugii baa xabsi iga galay number one thing oo diinteena ku sheegayso waa inaad sirtaas akiib garaysid laakiin ma aamusi karan afkeena cuncunayo saaxiibtaayoo ad leedaa wax sheegi maysaad usii sheegaysaa saaxiibtaana saaxiibteed kale usii sheegaysaa olvasran warkii banaanku taagan yahay maxaa haddaba sababtay tahay dhibaatada no ay noo geysay maxay tahay haddaanan haysanin saaxiib aan wax u sheegano oon aaminayno waxaa nagu batay isla hadalkia nagu batay waxaa nagu batay oohintia nagu badatay waxaa nagu batay debresshinkia nagu batay inaan annagiyo boqol qof ku dhex jirno aan dareemayno cidlo haddaba walaalayaalo maxaa xala xalka jiraa wuxuu yahay haddaan haween soomaaliyeed nahay weligeena lehen annagaa isku tiirsanayn ayeeyaha dhihin adeeraha dhihin qofka hadduunan qabiilkaaga xitaa ahayn haweenku iyagaa isku tiirsanaan jireen intaana walaalaheen gaarsiinin haweeney kalean u sheegin jirnay walaalayaala waxaan idin leeyahay dhibku waa idinka batay waa ogahay laakiin muhiimadda ugu weynoon hadda aan leeyahay bilaawgeeda waa inaan ka fikirnaa walaal qof walaala ood saddex qof laba qof aada wacan kartid haddii dhibi kugu yimaado ama ha noqoto dhaqaalo ama ha noqoto guriga problem ka taagan ama ha noqoto hadda ilmihii aan dhalnaa iyagii wax sii dhalaaya qof walaal wax u sheegata waa inaa haysataa qof walaal ah maahan inuu qofkii dhiig kula dhashay waa inaa qof wax u sheegata ah heshaa oo sirti kuu qarinayo number two hadduu qofkii sirti kuu sheegtay qof kale ha u sheegin waa inaa adiga ka qaadataa idan inaa ka qaadataa bermission inaa ka qaadataa ku tiraa anigu arrintan waa igu xoog badan tahay ma u dadbadsanaa hadday ku tiraa haa qof aada og tahay inuuna warkan sii faafinaynin waa inaa u sheegtaa meesha soo gelisaa number two haddii ay gabar kuu timaado oynaysa oy ku tiraahdo saana laygu soo sameeyo odagii baa isoo dila ama odagii baa kan igu yeelay walaalay gaasaliin ha kusii shubin warkaas gabadhaas kow waxaad hadaf u leedahay inaad fiirisid inay safe tahay meel guriga ay nabad ku tahay number one waaye number two inaad dejisid oo qaboojisid oo tiraa bal kaale qofku markuu xanaaqsan yahay ama hala soo dilo ama wax kalaa lagu soo sameeyo qofku wuu careysan yahay boqol iyo konton wuxuu kuu sheegayaa haddii intii lagu sheegay intaa aaminteed adiguna budkaaga hore u qaadatid gabadhaasi hadhow markii qabowdo oo degto waxay ka shalaynaysaa inay wax kuu sheegto sababtoo tahay adigay waxay kuugu imaatay inaad u noqotid inay warka inta kugu dhurto ee iyada xoogaa qafiifto oo caqligii miyirka usoo noqdo laakiin adigee warka kuu sheegatay haddaad gaasiliin kusii shubtada durbaana sii duntid oo reerkii sidii loo dumin lahaa ama carqalado aa gelisid faa-iido ma lihid haddaba maxaa tale idinkaga tegaya gabar walba oo soomaaliya oo haween oo dhegeysanayso isku day inaad qofka walaalka ama qofka saaxiibkaa oo oo oo kugu soo cabaadayo warkiisa inaa u qarisid number two walaalyaalo kala ogaada xitaa ani laftirkeyga waa fiirina kala ogaada qofka saaxiibka ah there's like fake saaxiib been been ah iyo there's a real saaxiib aa jiro kala hubsada arrintan ragguna way tahay way ku jirtaa laakiin mar kale aan la hadli doonaa yaa saaxiibkuu ah yaa beritooda aad isku tiirin kartaa waa inaad kala ogaatid qofka aa waxu sheeganaysa lasting i would say is social mediadan aad wax walba soo dhigaysaan oo fadiixadda a joojiya afdaboolan dahab waayo soomaalida bilaash uma tiraado war mar hadduu baxo uu social media soo galo uu saddex qof dhaafo arrintaas waa arrin meel ka dhacda waa fadiixa waayo so waxaa idinla hadlaya fartuun weli waaye oo idiin soo diraya guubaaba podcast waxaa idiin rajeynayaa ilaahay inuu naga dhigo kuwii reerahayaga iyo eelkayga iyo dadkayga gacanta ku haysta kuwii iimaanka ilaaha u qaweeyo oo dhibaatooyinkan hadda qoysaskeena haysta ilaahay naga ilaaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aad rabtaan inaad la soo xiriirtaan ama email iisoo dirtaan waxaad aadi kartaan fortune welly com guubaaba podcast meeshasuu ku jiraa waxaad ka download garayn kartaan waxaa halkaa uga mahad celinayaa deeq darajo oo isuu kedi barida raadiyahaan iyo waxaan dhan waa mahadsantaa deeq